Xaalado bani'aadamnimo ay wajahayaan qoysaskan oo ku nool duleedka degmada Afgoye. Xaaladaha ay wajahayaan qoysaskan danyarta ah ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan, cunno yari iyo hoy la'aan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka warbixiyay xaaladaha ay wajahayaan iyaga oo dowladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka codsaday in gurmad laga soo gaaro.
cusbaanay macnaha kaamkan horta sideed sana iyo toddoba sana meelahaasa dhaxdi karna kow dheh fiiriya lamad walaalow wal ow un hadda oo una aragnay oo uu danaagle un haneen galayna ma jirto hadda ma dumay codsabaanee insiyo fiiriya kal noolaal maalmeedan hataa meel ku ushini in noolaal maalmeedan meel laniin saaray asiir ku codsadaan ilaahiya ku codsadaan ee noolaala siin ku sugaan cadil ku sugee kasokow isii siin ku sugaan walaajogaano etii unan walaajoginga eno macnaha walaalo maysiin ka codsadaane intuu cayaal ee kii oo macnaa oo ee kii caadisku roob ee yalishal iyo wallahay iyo wakal midna ma jira ninkii hoyga haysad haysad kiin haysanayna iyo alla bal naftiya ka nool may rabnay in kaamkan macnaha kornaneen qaadanana noolay noolaal maalmeedana macna cayaalkana meel iniin ugaadi ee fadaana ilaahay ka rajeeyana isiin ka rajeeyana assalaamu calaykum warahmatullahi dalbanayaan adigeenu wax dhan dhan aan u baahanaa laakiin wax ii ashadtaan dhowr joogan dugna
waxaan ka codsanayaa hay'adda sharafkale in ay soo caawiso aniga ilmahaan awoomanu ku jiraan oo taatoolina oo ku jiro oo dadkii soomaaliyeedna ay wada noqdeen ismadhaanta iyo dhasheeda waxaan idin codsanaynaa awo ilmahaan inayna soo garab qabateen unagana garab qabateen kaamkaan oo la dhahayo kaam janaale kow waxaan idin codsanaynaa kale inay hoygaan wax kale alaab iyo maacuun iyo dhar wax kale aad nagu soo siintaan ciidda oo soo galaysa iyo soonkana wax aan ku afurna ilaahaan ku sugayna idinkaan idinku sugayna lakiin ilaahay dhaho waa urhaad ilay awoodin ma jirto walaalaayo sooga soo dhow sharuma laang eh intayna soo yaacaysan sokoraan rabna saliidaan rabna la'agaan rabna intayna soo bariisaan rabna intayna soo yaacaysan walaalayaalow intaasaan dhib qabnaay intayna soo gargaartaan waan rabnaa ba'yaan dhibac u qabnaa dirinna ma haysan wax un haysan awoodna ma jiro intayna soo awoodan soo yaacaya soon sharuma laana soo dhow afuraan rabnaa soruulaan rabnaa xiraafyaan rabna wax dhan adduun Qoysaskan ayaa isugu jira haween iyo carruur kuwaasi oo ay saameyn ku yeelatay abaaraha ka jira dalka islamarkaana u baahan in laga gacan siiyo sidii ay u heli lahaayeen nolosha hadda ay ku nool yihiin mid dhaanta